dawladda ugu fiican waxay ku jiraan xerada beledooga waa loo yahay jidka intuu ku jirto dhibaatada sameynaysa way og tahay dawladda way ka warhaayaan ilaa taliyaha ciidamada ogaa hogaanka ciidanka kulligiis waa loo sheegay wuu ogyahay ninka la yidhahda wasiirka gaashaandhiga waa loogu daabooday dhibaatada jidkaan saaran waa la socdaa shirarkii ugu dambeeya oo madaxweyneyaasha ay maamul goboleed iyo dawladda federaalka ay ku galeen magaalada baydhaba waxyaabaha ugu weynaay oo laga hadlaya jidkaan u ahaay maalinkii shirkaas dhacay inta ka dambaysa dhibaatada way kasii dartay kama liidan waktigii hore inta ugu fiicano maanta dhaqaalahaas waxay aadan diyaarada ay raacaan muqdisho diyaarada baydhaba ay u kala goyshaan baayi oo muqdisho inta udhexaysa goboladoo dhan laakiin qofkii masaakiinka ahay oo dhibaataysnaay labaatan dollar uu ku raaca gaariga labaatankii haddii walwal uu ku qabo kuftiga uu ku qaba dhibkeeda uu leeyahay waxaan rabnaa baaqaan u jeedinaynaa dawladda federaalka qeybahada amniga iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ugu qabtaan ayaan rajeynayna